asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay guddoomiye aad baan ugu mahadnaqayaa intii soo dhaweysay oo adiga iyo ad ugu horeysaan madaxda gobolku iyo xubnaha kale dowladda ka jooga iyo ururada bulshada iyo shacabka reer boosaasoodba soo dhaweyntooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa safarkaygu wuxuu ahaa safar runtii labada iskuul qaatay waxyaalo badan isugu jiray oo safarkii ugu horreeyay waxaan ku tagnay dalka etoobiya oo aanu kaga qayb gallay markii hore shirkii tana forum oo puntland ay xubin ka tahay oo mar walba ay ka qayb gasho oo lagaga hadlaayay nabadgelyada iyo security-ga africa madax badanoo afrikaana isugu yimaadeen dad badanoo mas-uuliyiin ahoo madax hore afrika iyo kuwa hadda jooga iyo yani xogayihii guud ee hore culamada midoobay koofi canaan iyo dad badana ay yimaadeen lagana hadlaayay afrika iyo nabadgelyadeeda dabcan markii afrika iyo nabadgelyadeeda iskuulka la yidhaahdana soomaaliya iyo shidada ka taagan iyo shaqaaqada al-shabaab iyo marwalba waxay ka tahay muhiimad gaara ayaa la siiyaa waxay laga hadlayeen waxay ahayd dabcan ugur uradaas xag jirka ah meel walba ka dhacay afrika ka jira sidii oo ah hadda khatarta ugu daran ee afrika haysata sidii looga wada hadli lahaa oo lasaga odhan lahaa loona xallin lahaa waxaan kaloo u tagnay uu la socday wasiirkii wasaaradda ganacsiga cabdiwali xiise cabdiweyne guran oo dowladda etoobiya dhammaystirkii heshiiskii la xiriiray dhanka ganacsiga waataanu samaynay ka samaynay custom magaalada tuurdibi tuurdibi ee galdogob oo ay ahayd in laisku xiro ganacsiga puntland iyo ganacsiga etoobiya arrintaas marxalad badan bay soo martay oo kala duwan haddana waxay ahayd qaybtii u dambeysay gabageladeedii iyo soo afjirideedii iyo dhammaystirkeedii ayaa isana ugu muhiimsanaa wasiirku waxa uu tegey jigjiga dowladdegaanka soomaaliyeed oo uu u tegay dhammaystirka barnaamijkaas wixii dowladda dhexe ee federaalka etoobiya naga xiranna dhammaystirkeedii inaanu soo gabagabanayay ahayd safarkaasna runtii wuxuu ahaa safar guur kusoo dhammaaday ama ha noqdo kaqaybgalka taanafura ama ha noqdo dhammaystirka heshiiska etoobiya iyo horumarinta ganacsiga puntland iyo iyo etoobiya dabadeedna waxaan aadnay dalka sacuudi arabiya waxaana ila socday wasiirkii dekadaha iyo gaadiidka badda cabdulaahi saamac saalax waxaan u tagnay waxay ahayd barnaamijka aanu wadnay ee kaabayaasha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland xiriirkii tegitaankayagu wuxuu la xiriiray martiqaad aan ka helnay maalqabeenno reer boqortooyada ah aanu ku dhiirigelineynay inay ka qayb qaataan annagu waxaa weeye waxaa puntland ay u baahan tahay waa horumar kaabayaasha dhaqaale saan ku celiya marar badan annagu marka dhaqaale annagu aanu dekada iyo jidad iyo ku samaysano ma aanu haysano marka waxaan u baahnaa laakiin cidda haysata in aanu u tagno inaanu la hadalno inaanu ku dhiirigelinno in ay dalka maalgashadaan aan yani tusno nabadgelyada ka jirta puntland khayraadka puntland ay leedahay in ay arrintaas nagala qayb qaataan arrintaasna runtii guur bay kusoo dhammaatay ah in aanu la soo seexanay heshiis ay wax badan kaga qabanayaan bilow ah yani ah oo ay ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha puntland waxaan rajaynaynaa sanad gudihii hawshaasi in ay sida heshiiska ku qoran ay ku soo gabagabowdo oo ay ku yimaadaan kuna bilaabaan shaqada insha allah haddii ilaha yidhaahdo de annagu dadaal baan nafana kasoo qaad kalehaba iska laakiin inaanu horumarka puntland iyo dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland inaanu cid kasta oo diyaar u ah inay wax ka qabato inaanu meelba u tagno in aanu tusno puntland yani dee juqhrafically meesha ay ku taala keliya ayaa waxay tahay wax aan inaba laakatay cid kasta oo afrika aysan haysanin puntland haddaad eegtaan waxaa weeye waa meesha keliya afrika ku taala ee kulmisa badda cas iyo indian ocean ka wey afrika oo dhan maaha geeska keliya iyo soomaaliya toona marka meesha ay ku taala keliya strategic locationka puntland ayaa wuxuu yahay wax cid walbaaba lagu fahamsiin karo muhiimadda ay leedahay iyo in la maalgashadaahi muhiimadda ay leedahay safarkaasna runtii isna safar wuxuu ahaa guul ku soo dhammaaday waan rajaynaynaa wax wanaagsan inay buntland uga soo baxna deel ha yidhaahdo waan ku faraxsanahay inaan kusoo laabto dalkii oo nabada dalkii oo boorwaaqa oo roobsaday laana waxaan ka rajaynaya in roobkaasi uu uu sii dhammaystirmo oo isa soo raaco deel ha yidhaahdo abaartana u naga dulqaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaam calaykum waraxmatullahi